magaalada moqokari ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay hanaanka qiimeynta amniga degmadaasi kaasi oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabelle waxaana kulanka kasoo qeybgala qeybaha kala duwana bulshada degmadaas kulanka ayaa waxaa ka qeybgelaya odayaasha dhaqanka dhalinyaro haweenka degmada moqokori qaar kamid a bulshada degmada moqokori ayaa wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabelle ka codsatay in loo dhigiso saldhig boliis si amniga degmadaas loo xaqiijiyo waxaan codsanaynaa marka oo keliya gaari gawaadidka ugu shaqeeya in la helo dadku gaadiid ma haystaan taliya haddii meel wax ka dhaco shil dhaco ama accident meel ka dhaco wax shay wax lagu aado oo gaadiidu ma jiraan ciidankii aadila ciidanka meeshan jooga waa ciidan militariya booliska in asaga laftiisa lasoo dhammaystiro aadaan uga codsanaynaa oo maaragtay si degmooyinka kale u shaqeeyaan gaadiidka inta u howlgalaan in xaruntii la dhiso ciidanku ku howlgeli lahayna la dhiso ayadana waa codsanaynaa annaga hadda baahida ugu weyn oo maanta ugu hadlayna meeshaan wax kale ma ahan waa xagga oo amniga xagga amniga ee degmada muqokuri maasha allah aad buu u fiican yahay waxa qabada kama jiraan rag iyo dumar iyo odayaal dhaqameedka dhammaan waa dad isku xiran oo amniga ka shaqeeyo codsigeena koowaad uga hadlayna meesha wuxuu ka mid yahay inaa booliskiina loo soo dejiyo xarumahu ku shaqey lahay gaadiidkoo ku shaqey lahaa wax ku qaba lahaaye inaa naloo soo dejiya aan codsanaynaa horeyna mar walbana waa uga hadalnay haddana waxaan kasii hadlaynaa booliska annaga dumar ahaan haddaanahay aada u xiiseynaynaa booliska dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabelle mukhtaar maxamed cabdulle ayaa sheegay in la dhisi doono dhismaha booliiska degmada moqokori ee gobolka hiiraan waa sax booliisku waa yaryahay waa tayo yaryahay booliisku waa la kordhin doonaa laakiin saldhigga dhismihiisaa noo horreyn doona insha allah saldhiggaa la dhisi doonaa booliiskiina waa la tayi doonaa sidaasoo kale waxaa laga hirgeli doonaa saldhigga c i d dii oo dembiyada lagu baarayay maadaama degmadu ay ka fog tahay degmooyinka waaweyn ee c i d da leh maadaama ay ka fog tahay waxaa laga hirgeli doonaa xaruntii c i d da ee lagu baari lahaa dembiyada waaweyn kulankan ayaa qayb ka ah kulamo wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka hirshabelle maalmihii dambe ka wada degmooyinka dowlad goboleedka hirshabelle kaas oo lagu talagalay in lagu horumariyo amniga degmooyinkaas